فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaah kulan wacan dhegaystayaal qodobadan caawa idinkugu hayno barnaamijka dhuuxa wareysiyada waxaa ka mid ah siyaasi xilal ka soo qabtay dowladda federaalk oo sheegay in ay halisyo badan ku hosduugan yihiin heshiiskii uu xasan sheekh la galay abay axmed waxaad maqli doontaan hadalka siyaasigan sidoo kale dhuuxa wareysiyada waxaan idinkugu soo gudbin doonnaa haweeney hooyo ah oo gabadheeda la dhammaysatay barashada tafsiirka qur'aanka kariimka barnaamijka ayaan idinkugu soo gudbin doonnaa dhuuxa wareysiyada waxaa kaloo aad ku dhegaysan doontaan qodobo muhiim ah oo ku saabsan cadaawadda itoobiya ee ku wajahan soomaaliya waxaa kaloo caawa aad ku maqli doontaan xubinta dhacdooyinka toddobaadka waxaan meesha ka marnayn xubinta faa'iidada caafimaadka ku soo dhowaada mar kale dhuuxa wareysiyada
بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي waa hagaag marka hore barnaamijka waxaan ku bilaabaynaa dhacdooyinka toddobaadka waxaa isku soo dubariday oo halkan ka soo jeedinaya maxamed sheekh cali waad mahadsan tahay maxamed ciise cali dhegaystayaal kusoo dhowaada xubintii dhacdooyinka toddobaadka waa laba habeen weliba oo jimco aad ka dhagaysataan warbaahinta islaamiga ee alfurqaan taasoo aan kusoo gudbino howlgalladii ay fulisay xarakada mujaahidiinta al-shabaab toddobaad weliba marka uu dhammaanayo ee kusoo dhacay warqabadka warbaahinta islaamiga ee alfurqaan qodobada caawa aan soo ururiya aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah maalintii sabtida koob iyo tobanka rajab kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada koob iyo tobanka janwari laba kun shan iyo labaatanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar habeendheelmada waxay ku qaadeen xerada baraxo oo ku taala degmada baardheer ee gobolka gedo halkaas ay fariisin ku leeyihiin askar ka tirsan dowladda federaalka khasaare culus ayaa ciidamada shisheeye ee yuganda lagu gaarsiiyay toddoba qarax oo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab kula beegsadeen inta u dhexaysa deegaanada namber konton iyo ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho sidoo kale guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lix qarax la beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa shisheeye waxaana ku dhintay shan askari oo ka tirsan ciidamadii qaraxa lala beegsaday halka gaariga qaraxa haleelay goobta uu ku burburay labiyo tobanka rajab kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada waafaqsan shan iyo tobanka janaayo laba kun shan iyo labaatanka khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay qaraxyo loola beegsaday kolonyo ka tirsan ciidamada shisheeye oo kasoo baxay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya islamarkaana zaad u siday askartooda ku sugan degmada janaale ee gobolka shabeellaha hoose qaraxyadan ayaa ka dhacay inta udhexaysa deegaanada namber lixdan iyo janaale waxaana halkaasi ciidamada shisheeye ee yuganda looga dilay toddoba askari iyadoona ay dhaawacyo daran soo gaareen toban kale waxaana qaraxan lala beegsaday gaari haamar ah oo ay saarnaayeen ciidamada shisheeye mas-uuliyadda weerarkan ayaa sheegatay xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaari kooyal ah ayaa ciidamada kenya loogu burburiyay kolonyo ciidamadooda ah oo lala beegsaday kuwaasoo ku socdaalayay inta u dhexaysa magaalada kiyunga iyo buurta koomoole ee gobolka laamu waxaana dhimasho iyo dhaawac u qaybsamay askartii saarneed gaariga askari lagu magacaabo cabdi dhexol yuusuf siyaad ayaa ku dhaawacmay dagaal u dhexeeyey ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo kuwa dowladda federaalka oo ka dhacay duleedka degmada halgan ee gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya maalintii isniinta saddex iyo tobanka rajab kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada saddex iyo tobanka janawari laba kun shan iyo labaatanka weerar qarax ah ayaa ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab la beegsaday kulanyo ka tirsan ciidamada maamulka ee isku magacaabay koonfur galbeed oo ku sugnaa magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaana soo gaaray ciidamadii qarax lala beegsay khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac gudoomiyaha degmada bardaale ee gobolka baay ugu magacaaban maamulka ee isku magacaabay koonfur galbeed ayaa qarax culus lala beegsaday qaraxan ayaa waxaa ku dhaawacmay laba ka mid a ilaaladiisa ama istaafkiisa ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay qarax la beegsadeen kolonyo ka tirsan ciidamada shisheeye ee uganda oo sahay waday kana soo baxay deegaanka buufaho kuna sii jeeday deegaanka shalambood ee gobolka shabeellaha hoose sidoo kale dagaalyahanno aad u hubaysan oo ka tirsan militariga al-shabaab ayaa weerar habeendheel mad a waxay ku qaadeen fariisinayay ciidamada dowladda federaalka ku leeyihiin deegaanka sabiida isla gobolka shabeellaha hoose talaado afar iyo tobanka rajab kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada kuna beegan afar iyo tobanka janawari laba kun shan iyo labaatanka guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa madaafiic ku asqayay xiro ay degan yihiin ciidanka loogu yar gorgor oo ku taala magaalada buula burde ee gobolka hiiraan waxaa xilligii la weeraraya joogay taliyaha ciidamada dowladda federaalka ninka lagu magacaabo odawaha yuusuf raage agaasimaha sirdoonka dowladda federaalka sambalolsha iyo xubno kale oo ka tirsan dowladda federaalka ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax ku weeraray askar ka tirsan dowladda federaalka oo maandooriyaha qaadka ku dhex cunaya guri ku yaala degmada beled xaawe ee gobolka gadow waxaana halkaasi ku dhaawacmay laba askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ee qaraxa lala egtay militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar habeendheel mada waxay ku qaadeen saldhigga ciidamada shisheeye ee uganda ay ku leeyihiin degmada qoryoole ee gobolka shabeellaha hoose sidoo kale ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar habeendheel mada waxay ku qaadeen xeroy ciidamada dowladda federaalka ku leeyihiin xaafadda suuqa xoolaha ee degmada qansax dheere ee ka tirsan gobolka baay arbaco shan iyo tobanka rajab kun afar boqol lix iyo afartanka hijiryada shan iyo tobanka janawari laba kun shan iyo labaatanka guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa magaalada baydhabo ee gobolka baay kula beegsatay ciidamo ka tirsan kuwa xabashada etoobiya ee xooga ku haysta magaalada baydhabo waxaana jira khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac dagaal u dhexeeya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo askarta dowladda federaalka ayaa ka dhacay duleedka deegaanka halgan ee gobolka hiiraan waxaana ciidamada dowladda federaalka dagaalkaasi looga dilay askari ay meydkiisa goobta dagaalka uga carreen khamiis lix iyo tobanka rajab kun afar boqol lix iyo afartanka hijiryada geeska kalena ku astaysan lix iyo tobanka janwari laba kun shan iyo labaatanka ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gaari ay la socdeen kuwa loogu yaro bangaraaf waxay shalay qarax kula beegsadeen deegaanka buuran ee dhaca duleedka degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe gaariga la qarxiye ayaa ahaa nooca soomaalida u taqaana noohada waxaana ku dhintay laba askari oo ka tirsanaa maleeshiyaadka bangaraafta halkay dhaawacyo daran soo gaareen lix kale gaarigii qaraxa halelay isla goobta ayuu ku burburay ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar culus ku qaaday isbaaro ay ciidamada maamulka la baxay koonfur galbeed ay ku leeyihiin deegaanka goofgaduud buuray ee kaabiga ku haysa magaalada baydhabo waxaana weerarkaasi lagu dilay laba askari iyadoona laga soo furtay laba qori ee ka fodhi saban ah iyo booshashkii ay wateen cutubyo ka tirsan militariga xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa dagaal culus ku qaaday saldhigyada ay ciidamada shisheeye ee uganda ay ku leeyihiin garoonka diyaaradaha ee magaalada baraawe iyo deegaanka ambarees oo ka wada tirsan isla gobolka shabeellaha hoose guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gudaha degmada buurakabe ee gobolka baay waxay qarax kula beegseen askar ka tirsan dowladda federaalka oo roonda ku jiray ilaa iyo haatan ma soo garin faahfaahin eeraada oo ku saabsan qaraxan isla guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maanta qarax ka dhacay deegaanka waninle ee dhacaduleedka degmada ceeldheer ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud waxay qarax kula beegsadeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka qaraxan ayaa waxaa ku dhintay sarkaal miinabaar ah oo ka mid ah ciidamada dowladda federaalka dhegeystayaal caawa xubintii dhacdooyinka toddobaadka waa iga intaa intaan xubintan teeda kalean hawada dib aan ugu kulmaynayo jimcaha soo socda sidaas iyo ammaana allah nabadgelyo
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم hagaag qeybaha hore ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaan sii tallaabsanaynaa siyaasi cabdi aadan hoosow oo xileel kala duwan ka soo qabtay dowladda federaalka ayaa tilmaamay inay jiraan waxyaabo ka hoos duugan heshiiska itoobiya iyo dowladda federaalka uuna welwel badan ka qabo in arrimaha la qarinayo la ogaado wakhti aan waxba laga qaban karin laakiin shakiyada dadka eh, wax fahmaya oo wax tahli- taxliiliya oo wax bartay shakiga ay qabaan aniga tusaale ahaan waxyaabahan isweydiinayo waxaa ka mid ah horta inta naloo sheegay ankara eh, oo laga akhriyay meesha ma intaasaa mise wax kalaa jira micnaha maxaan u leeyahay waxaan u leeyahay meesha waxaa lagu sheegay etoobiya in ay rabto business
commercialsi commercial un oo dhulkii soomaaliyeed baddii ay wax kala soo degayso oo un business ay tahay sida ra-iisul wasaarahooda mar walba mar badan uu ku celceliyey oo ah wareedha inagu boqol milyan iyo intaasaan nahay marka ma landlocked ma ahaan karno bad la-aan ma ahaan karno wal hadday sidaa tahay jabuuti way u ogolaatay kenya way u ogolaatay berbere dekadeedii haddayba shaqaynaysay marka maxaa intaasoo dhibaataa keenaya waaba business meel walbay ka furan tahay oo laga heli karaa oo midda kale dadka qaar waxay kuleeyihiin unclos ayaa qasbaysa soomaalida unclos wadamada deriska oo dhan bay ayay qasbaysaa soomaali keliya si gaara uma qasbayso tan kaleo shakigu gelinaysa waxay tahay ciidanka badda ee etoobiya etoobiya waa landlocked marka xagee loo wadaa ciidankaas tan kale oo shakigu sii gelinayso waxaa waaye degdegta laleeyahay hala dedejiyo hala madaxweynaha faransiiska emmanuel macron daraad waa ujeeday waa taageersannahay waa ninka ciidankana u tababaray maraakiibtana dhinaciisay ka yimaadeen so waxaasoo dhan marka la isu geeyo iyo xaaladda annaga aan ku sugannahay shaki baa ku gelaya midda kale axmedow waxaa jirtaa mararka qaar waxa dadka loo sheegayo waxa dhabtaa waa kala yihiin wayna dhacdaa oo madaxda marmar bay ku qasban yihiin inay been sheegaan beenta waa been mararka qaar dantooda un ay ku jirto isagoo welwelkaygu wuxuu yahay waa intana loo sheegaybaa zain kalaa ku hoos jirta wax kalaa qarsan waana soo bixi doonaa marka welwelkayga kale wuxuu yahay hadday jiraan wax kale xilliga aan ogaan doonno haddayba jiraan ma wuxuu noqon doonaa xilli aan waxba laga qaban karinoo dadkan dhibaataysan ma aragtay ay dhibta ugu sii dari doonto
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم hagaag iyadoo siyaasigaasi uu ka hadlay halista ku jirta heshiiska xasan sheekh uu la galay abay axmed ayaa waxaa muuqata in etoobiya ay dhaqangelinayso istaraatiijiyad ay madaxdooda iska dhexlayeen waxaana ka warramay sheekh xasan maxamuud takar oo ka mid ah culimada diinta islaamka xilliga mangisto xayla maryam iyo mala zanaawi iyo sida ay muslimiinta u galeen tigreegii oo ka faa'iidaysanaya ama mangisto laftigiisuba muslimiinta oo uu aad iyo aad cagta hoosteeda geliyey ayaa waxaa bedelay tigreegii oo mala zanaawi madax u ahaa isla markii waxaa yimid marka reer galbeedkii u soo jeestay oo maraykankii labaatan nin oo khubara ah u soo diray meesha la yidhaahdo adis ababa nimankaa khubarada ah xaqiiqatan waxay hoos imaanaya almansuuniya alcaalamiya durbadiiba soomaalida waxaa la sameeyey khariidad lagu qaybinayo khariidadaas oo la odhanayo maxay waa in somalilan wax la yidhaahdo puntland riverland galmudug banaadirland jubbaland waa in la sameeye marka gobolladii bay sameeyeen aniga shakhsiyan khariidaddaa waxaa arkay kun sagaal boqol kow iyo sagaashankii baa arkay ayaamihii siyaad barra dhacay baan arkay anigoo meesha la yidhaahdo xadaramowd jooga amase yeman ayaa niman ka yimaadeen maraykanka sugu meeshaas ku kulannay marka khariidadaas la yimaadeen oo ay yidhaahdeen khariidadaani waa tan rabo soomaaliya loo qaybiyo xaqiiqda wakhtigaasaan arkay waxay ahayd wax ay wataan gaalada maansuuniyiinta oo muslimiinta geeska afrika khaasatan soomaalida la rabay in loo qaybiyo idan labaatankaa nin markaa waxay baroosinka dhigteen meesha la yidhaha adis ababa si soomaalida loo kala gogooyo ayay baroosinka dhigteen weeye waxay markaa ay samaysteen caadaqaatayaal dulli ah oo mujrimiin ah oo u horreeya cabdulaahi yuusuf iyo wixii la mida oo dhan waa ciidamadooday soo kiciyeen waxay yidhaahdeen maanta weeye fursaddii u dambaysay oo ah in la qabsado soomaaliya laga gaadho li'anna islaam baa ka soo socdaba meesha haddaanu sii sugna intaa ka badan islaam baaba soo socda taas waxaa ka horraysay kun sagaal boqol iyo markaas sagaashan iyo saddexdii ayaa maraykanku wuxuu ku dhawaaqay oo isku gaars golihiisa koongareesku dhammaantood isku raaceen waa in laga hortago islaamka ka soo socda geeska afrika ama bariga afrika taa iyadaa dhagahayga ku dhagaysanaya dhagahaan leeyahay shaahid baan ahay waxaan joogay jiddaan joogay maka wakhtigaas dhagahaan leeyahay aan ku dhegaysanayay maaha cid iiga sheekaysay idan marka gaaladii waxay soo kaxiyeen ciidamadoodii ilaa iyo shan boqol oo baabuur iyo teknika ah ayagoo wata ciidan aad u fara badan oo ilaa ka badan konton kun oo ciidan xabashin ah oo uu maleeshiyaad soomaaliya hor kacayaan biqiyaadati cabdulaahi yuusuf oo la yidhi xukun dowlad baa laydin samaynaya been ah markaa caasimadii baa la qabsaday caalanka etoobiya waxaa laga taagay madaxtooyadii wasaaraddii gaashaandhiga iyo meelo badanoo wasaaradihii qaranka soomaalida wix lagu magacaabi jiray ayaa laga taagay marka arrin baa qarsoonayd arrintii qarsoonayd waxay durbadiiba in la mideeyo baasaboorka dadka soomaalida etoobiyaanba laga dhigo lacagta la mideeyo bir laga dhigo isla markiiba la socodsiiyo etoobiyaankii baddii badweynta hindiya ayay soo taabteen iyo baddii casayd kolkaa waxaa la yidhi waaba sahlan tahayba xaggee meeye nimankii islaamiyiintaa maxaakimtii meeye waxay hawdkii kudhaa ka sheeyeen halkaa iyo baaba la baacsanayaaba waa laga tirtiray sidaaba is yidhaahdeen weeye kuma tashanba ilaahay amarkiisa subxaanahu wa tacaala isla markiiba sirtii waxaa fidiyey nin ka mid ahaa nimankii cabdulaahi yuusuf uu watay waxaa la odhan jiray xuseen caydiid baa la odhan jiray waxa uu yidhi durbadiiba waxaa la midaynayaa waxaa la midaynayaa baasaboorkii waxaa la midaynayaa lacagtii waddankan mid buu laga dhigaya etoobiya soomaaliya waa caynka waxaa lagu dhawaaqay oo gaaladu markaa ay wadeen dibadahaas ay ka wadeen lan anu dibadahaasaan jiray yurub markaa the great hon africa government macnaha dowladdii weynayd ee geeska africa ee caasimaddeedu tahay adis ababa ayaa la waday markaa allahu subxaanahu wa tacaala wuxuu qadaray maxaakimtii islaamiga wixii mukhlisiina xarakatu shabaab almujaahidiin iyo shacabkii muqdisho ee muslimka ahaa in ay qoriga qaataan waxaa dhacay wax lala yaabay baa dhacay waxaa dagaal sagaal maalmood socda oo laysku riiqday baa dhacay tii gaaladii waa la ifriireen durbadiiba waxay meesha la yidhaha laster oo ah ingiriiska ayaa waxaa la sameeyey mu'tamar shir shirkaa waa laysugu yeedhay dadkii lagu casuumay baan ka mid ah anugu shirkaa waxaa loo yeedhay kuwii cabdulaahi yuusuf kuwa ka goostay oo uu hogaaminayey shariif nin la yidhaahdo shariif sakiin shariif murtad laftigiisa rag kaleu soo dira asagu ma imaan karin awooduma lahayn ku yimaado waxaa loo yeeray waxa la yidhaahdo diasbarada amase waxa dibadjooga ah ilaa america ilaa yurub ilaa meel baa lasaga yeeray meeshaa lasugu qiimiye waxaala cajiibka lahaa waxaas oo dhan waxa fadhiya c i a m i m i kulli waa ay fadhiyaa waxaa oo dhan oo fadhiya waxaa laga shaqaynayaa islaamkaa in laga takhalluso xoogaagaa sagaalka beriya dagaalka caasimadda muqdisho ka dhacdayna waa laga naxay arrinkaas ayay gaaladii ka ifrinay waa ergagaxeen maxaa xigay dagaalkii waxaa xigay aakhirka in gaaladii etoobiyaanka ayagoo hoogay oo ba'ay oo kabahooda gacmaha ku wata oo cagacad muqdisho laga saaray anigu marka waxaan daawanaya caalamka ma ingiriiskaan joogay waxaan daawanaya ninka la yidhaha mala zanaawi u khudbaynaya baarlamaankiisa wuxuu yidhi sida tan buu yidhi haddaan ognahay buu yidhi in soomaalidu sida noola dagaalamayso oo dadkeennu raggeennii iyo ciidankeenni sidaa u go'ayaan soomaaliya ma aanu galleen buu yidhi allahu akbar waxaad ogaataa sidaa iyada ah maxaa la dhadhansiiyey aljihaadu fii sabiili illaah aljihaadu fii sabiili illaah mar hadday dareemaan gaaladu ma soo degdegayaan qalbiga ilaahay ruux buu ka gelinayaa ilaahayna subxaanahu wa tacaala waa hoojinaya mana awoodi karaan mala sanaawi taasuu ku khudbeeyey haddaan ogahay buu yidhi taad dhacayso ciidankayga ma geeyeen buu yidhi waa ninkii sidaas laga soo shaqaynaya intaas oo sano gaalo ka soo shaqaynaysay waxa uu sameeye markaa in uu markaa dadkii soomaalida galbeed baan ku jiray leh inuu baabi'iyo inuu laayo new bolis buu dhisay nimanka la yidhaahdo ayuu markaa ciidanka ah oo ah niman dulliya oo mujrimiina oo khamriga cabba oo qaadka cuna oo gabdhaha kufsada oo dadka soomaaliyeed laaya oo baabiya waxaa la sheegaa laba kun laba boqol konton iyo lix gab xaaladood oo meelood oo gabdhaha muslimiinta soomaaliyeed lagu kufsaday oo lagu baabiyey oo tigreega ku kufsadeen oo new boolis ku kufsadeen waxaa la laayay dadkii soomaaliyeed xarkaa loogu xidhay qoorta dhulkaa lagu jiidaya baabuurta ayaa dabada loogu xidhay kolkaasaa sidaa cadcad loogu jarjaraya markaas ayaa gabdhaheennii la qaadsiiyey aidis waa la gubay ayagoo nool magaalooyinkoodii baa la gubay masaajidoodii baa la gubay waa la baaba'shay taa ayadoo jirto ayaa maamulkii ka dhisnaa soomaali galbeede xabashidu samaysay ina ninkii loola jira cabdi cabdi ilay ayaa markaa wuxuu liqay wixii wadaadda aha wuu liqay kolkaa markuu new booliska sameeyey ee muslimiinta saa u laayay u baabi'inayo ay wadaadda ku sheegiina sidaas u kaxaystay suufiyadii hub u qaybshay culammaa suugii markuu saa u kaxay suufiyadii wuxuu sameeyey male ciidan dhammaystiran hubkuu qaybinayaa wuxuu xarun ka dhigay guraceel wuxuu xarun ka dhigay caabudwaaq wuxuu xarun ka dhigay muqdisho wuxuu xarun ka dhigay meesha la yidhaahdo dhuusamareeb wuxuu xarun ka dhigay meesha la yidhaahdo galdagob wuxuu xarun ka dhigay saas u safay hubbuuna u qaybshay kii aad aragtaan ee muwaxida ee tawxiid ku socdoba dila taabaa markaa arrinkaas iyada ah oo ay markaas dirbo way fuliyeen oo ay ku dhaqaaqeen suufiyadii muslimiintii dagaal bay la galeen waxaan rabaa inaan tilmaamo halkan walaalkayga muslimka ahow mala zanaawi markuu yimidba waxyaaluhu qabtay waxaa ka mid ahaa daa'ifadii alaxbaash ashiiciya alubnaaniya ayuu aasaasay dib baa waxuu laabanayaa arrintii muslimiinta xoogaa soomaalida galbeed waa ka sii tegaya marka wuu aasaasay niman axbaasha oo lubnaaniyiina oo shiica ah oo raafida ah oo malcuuniina yimid waa iyaga buu yidhi diinta keliya ee islaamka ogolnahay diin kale ma ogolin nimankii muslimiinta oo sunniga ahaa waa laga takhallusay waxay sameeyeen marka muslimiinta sunniga adis ababa iyo magaalooyin kale ku sameeyeen mudaaharaad waa la saxqiyey waa la baabiiyey waa la laayey madaxdoodii waa la xidhxidhay culimmadoodii waa la xidhxidhay axbaashta shiicada ah ee lubnaaniyiinta ayaa meelba la qotomiyey iyo mushrikiinta soomaalida maxaa ugu darmaday xarakaadkii sida alictisaam iyo wixii la midana iyo jadiidiya waxaa la yidhaha asalafiya aljadiidiya waxa oo dhan buu isku dubaritay waxa oo dhan buu uga hortegay islaamka waxa oo dhan buu magaranaysaa iyo new booliskii oo mufsidiinta ah ayuu ku soo kiciyey muslimiinta wey taa haddaa halkaa uga gudbo kolka waxaan tilmaamayaa xalku muxuu yahay xalku wuxuu yahay horta awalan alikhlaasu lilahi tacaala wاtawxiid alkhaalis wey wاljihaadu fii sabiili اllah waiqaamatu sharcih fi اlard taa weeya tan keenaysa irdaa اllah irdaa اllahi tacaala wاnnasr wاtamkiin taabatu kale ma ay jirto oo innaba lagu gaari karo maxay xal lagu gaari karaa aljihaadu fii sabiili اllah taa weeyaan markaa midda maanta soo dedejinaysa in maraykankii iyo reer yurub ka dhaadhiciyaan mooryaanta iyo murtadiinta iyo dabaqoodhiga soomaalida ee ilaa hargeysa iyo muqdisho jooga oo markaa mu'aamarada la sameeyey oo hadda laysku qarinayo boor kicinta iyo buskicinta iyo beenbeenta iyo marin habaabinta kulli waa been waa isla ogaayeen arrintuna maraykan iyo reer yurub bay ka timid milatariga badda cas ee loo dhisay xabashidana faransiis baa tababaray horey baa loo diyaariyey kuwaana loogu sheegay idan waxa ay wadaan oo dhan waa beentood wey idan marka kuwa waxaas oo dhan marka ayaa akhilfaadil waxaa ka daba yimid gaalada maxaa kalifay way naxeen waa argagaxeen li'anna bariga afrika waxaa ka soo baxay ilays iftiin baa ka soo baxay allaahu akbar allaahu akbar xarakatu shabaab almujaahidiin ayaa la arkay oo soo baxay oo markaas ay waxba ka qaadi waayeen dagaaladii ay u sameeyeen fayska koowaad iyo fayska labaad iyo fayska saddexaad kulli way ku baaba'een fayskii u dambeeyey waxaa la yidhi etoobiya qabso gobollada dhexe iyo jubbooyinka markaas ayaa maaragtay imo waxa lagugu saxiixaya new york buu tegey waxaa la yidhaahdo qurumaha midoobe isku magacaabay waxaabuu ka khudbeeyey maalkan la abay gaal abay gaal wuxuu yidhi dhegaysta buu yidhi annagu soomaaliyaannu gelaynaa waxaanu ku gelaynaa magaca ah libaaxa madow baanu ku gelaynaa waa loo sacbiyey sidaas ma noo ogolaateen haa baa la yidhi waa ku ogolaanay abaygaalkii buu la soo laabtay iyada oo wejigii koowaad iyo wejigii labaadba murtadiintii muqdisho iyo joogay meelaha ah ay ku baaba'eenoo ku hoogeen ilaahayna guusha siiyey mujaahidiinta shabaab almujaahidiin rabbi guusha siiyey ayuu soo laabtay isagoo isdiyaarinaya ayaa allah wuxuu ku kiciyey tii tigreega mid ka daran oo amxaaro iyo faano iyo balaayo ayaa ilaahay madax isugu geliyey subxaanahu wa tacaala ilaa uu ilaahay daciifiyey rucbina ku riday allahu akbar allahu akbar marka taa iyadaa weytan jirta allah subxaanaه wa tacaala aayaadkiisa wuxuu ka odhanaya aladiina in makkannaahum fi اlard aqaamuu الsalaaة waatawu الzakاة waamaruu biاlmacruuf wanahw can اlmunkar walilaahi caaqibaة اlumuur kuwaasa in sha allahu jooga aljihaadu fii sabiili الlah ayay wadaan ilaahayna guusha wuu siiyey waana siinayaa wey rabbi subxaana wa tacaala yaboohiisa ayuu ugu yaboohay wacad allahu aladiina aamanuu minkum وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون كوا يقع مركاه ee camal saalixa ku dhaqaajinaya ee ilaahay aaminay ee ilaahay tala saartay ee kuwoodii hore lianna kuwii hore maxay xabasho waa adkaadeen aljihaadu fii sabiililah rabbigooday tala saarteen kuwaanna sidaabay ku socdaan siraacay bilowday qadiiman bilowday ayaa hadda soo laabtay idan tiibaa marka kiniisadiiiyo masjidkiibaa dagaalamaya kitaabkii ilaahay ee alqur'aan alkariim iyo baybalkiibaa dagaalamaya idan ilaahay kitaabkiisa ayuu u nasranaya in tansuru llaha yansurkum wayuhabbit aqdaamakum walayansuranna allahu man yansuruh in allaha laqawiyun casiiz allah subxaana wa tacaala taas ayaa uu fulinayaa tii baana socoto weeye intaas ayaan ku soo gaabinayaa kelimadayda jazaakum allahu khayran wa shukra
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubinta faa'iidada caafimaadka waxaana soo jeedinaya doctor maslax أنا باسم الشافي أرقيك من كل سقام يؤذيك بيميني أمسح ما تشكو وبعمر الباقي أفديك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك وأتمتم دمعا بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد زنج أما مادة زنج ليرادو waxay ka mid tahay macdanta aan soo qaadanaynay khaasatan macdanta qaybaheeda waaweyn mataqaanaa oo jirka bani aadamka aadka u isticmaalo maadadan waxay bixisaa enzymeska islamarkaasna ay muhiimad gaar u leedahay shaqada jirka bani aadamka sidoo kale dheefshiidka iyo isku duwidda qaab dhismeedka iyo awoodda unugyada inay isku duudo ayay kaalin weyn ka qaadataa maadadan la yidhaahdo zinga elementaha ah faa'iidooyinka ay u leedahay jirka bani aadamka waxaa ka mid ah inay kor u qaado dhaqdhaqaaqa enzymyada ama unugyada jirka ilaa boqol iyo wixii ka badan inay samayso maalintii sidoo kale inay horumariso shaqada immunitiga ama difaaca jirka inay la dagaalamaan cudurada soo weerara jirka ay ka hortagaan ay difaac xirtaan oo wax allaale wixii jirka soo gala inay ka hortagto sidoo kale waxay ka caawisaa unugyada inay koraan islamarkaasna horumar sameeyaan ay isbedelaan saddexdii bilba mar ay isbedelaan ayay ka caawisaa sidoo kale waxay xaqiijisaa dareenka bani aadamka oo shanta lagu sheego oo urka dhadhanka iyo taabashada iyo aragtida iyo maqalka shantaa dareenaya waxay samaysaa inay mataqaanaa xaqiijiso inay shaqaynayaan in kale ayay ka qayb qaadataa kaalinteeda ilaaha marka aan ka heli karno maadadan zing ama mataqaanaa macdinta ka mid ah waxaa ugu horeeya hilibka noocyadiisa kala duwan kan xoolaha hadday ahaan lahaa iyo kan badda laga helo intaba sidoo kale waxaa laga helaa ukunta ayaa laga helaa sidoo kale caanaha dhammaan qaybahooda kala duwan ayaa laga helaa iyo dhammaan dalaga oo mataqaanaa kasoo go-a beeraha serialska loo yaqaano hadday ahaan lahayd qamadiga misigada galleyda noocyada kala duwan ayaa laga helaa maadadan zing hadday jirka bani aadamka ku yaraato qofka muxuu dareemi karaa wuxuu dareemaa qofka koritaanka caruurta inay yaraato khaasatan caruurta koritaan xumo inay la kulmaan ayay dareemayaan nabraha jirka ugu soo baxa caruurta inay bogsan waayaan ay muddo nabra iskaga yaalaan caruurta ayaa dhici karta infection joogto ah in markaasi ay dareemaan uusanba ka dhammaanaynin jirka bani aadamka cuncun maqaarka ah inay dareemaan oo joogto ah tinta caruurta inay lunto ama ay tinta ka bido sidoo kale in oo dhadhanka qofka uu waayo ama dareenkii dhadhanka inuu yaraado ayaa dhici karta maadada zinga hadday qofka ku yar tahay cagsigeeda hadday ku badato qofka maadadan zingiga muuu dareemi karaa wuxuu dareemaa labolabo iyo matag iyo inuu cuntadu cuni waayo uu ka tago gebi ahaanba caloosha oo la majiiro caloolmajiir qofka inuu dareemo shuban inuu dareemo qofka madax xanuun inuu dareemo in uu dareemo hoosu dhac xagga immunitiga inuu qofka dareemo in markaasi ironti ay yaraato shaqadii ironti laga rabay inay alert ahaato inay hoos u dhacdo in markaasi uu dareemo qofka shaqadii oo awoodda jirka ama immunitiga inay hoos u dhacdo ama ay yaraato ugu dambeyntiina levelka dufanta jirka ama liboproteins waxa loo yaqaana inay hoos u dhacaan ayaa markaasi ugu dambeysa qofka inuu dareemo qiyaasta marka maalintii uu qof ka qaadan karo maadadan zing ka midka ah mineralska noocyadooda waaweyn jirka aadka u isticmaalo waxaa ka mid ah caruurta yaryarka ah dhalashada ilaa iyo halka sano waxay qaadanayaan saddex miligram maalintii caruurta halka sano ilaa saddex sano waxay qaadanayaan saddex miligram maalintii afar sano ilaa sideed sano waxay qaadanayaan shan miligram maalintii sagaalka ilaa saddex iyo tobanka sano waxay qaadanayaan sideed miligram maalintii caruurta qaangaarka u dhow afar iyo tobanka laga bilaabo ilaa sideed iyo tobanka waxay qaadanayaan kow iyo toban miligram maalintii sagaal iyo toban ilaa iyo wixii ka weyn waxay qaadan karaan sideed miligram maalintii isku geyn ragga ka weyn kontonka ilaa iyo abaaf dadka waaweyn ilaa toddobaatanka gaaraay waxay qaadanayaan afar iyo toban miligram maalintii aad iyo aad aa umahadsan عجزت عنه أطباء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم qeybaha dambe ee barnaamijka ayaan ku soo dhowaanay hooyo soomaaliyeed oo ku nool magaalada hargeysa ayaa iyada iyo gabadheeda waxay dhammeeyeen tafsiirka qur'aanka kariimka hooyadan waxay sheegtay in barashada diinta islaamka ay fududahay sidaasi daraaddeed ay ugu baaqayso haweenka soomaaliyeed inay mas-uuliyad iska saaraan barashada diinta bismillaahi raxmaani raxiim marka koowaad ilaahay baa mahadle alxamdulilah alxamdulilah alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ilaahay baan mahadnaqaya mar koowaad Ee, mar labaadna hablahayga maasha allah tabaaraka raxmaan rayaal cabdirasaaq sheekh maxamed suufi yarweyda cabdirasaaq sheekh maxamed suufi aad iyo aad baan ugu hambaleynayaa sida fiican ee diinta ay yacnihii ila garab qabteen iyagu ay weliba iga soo- iigu soo horreeyeen Ee, maadaama ay marka hore ay soo dhigteen qur-aanka kariimka ah oy soo dhameeyeen labadooduba mar labaadna maxadkii diiniga ay soo dhigteen mar saddexaadna tafsiirka ay wadaan alxamdulilah rabbilcaalamiin annagoon ku jira way igu hageen alxamdulilah wallaahi maasha allah tabaaraka raxmaan Een, alxamdulilah wallaahi subxaana allah yacnii hawshoodiina way wateen halkana way wateen weliba aad bay dhadhan iyo macaan bay u gashay heer imka ay gaadheenba inay iyagu deeya isku bedelaanba inay mashrafada noqdaanba inta aan yacnihii diinta aan baranna waxaan leenahay yacnihii wallaahi diinta maasha allah baabadeena waa qaraacsaa Een, aad ayuu u fudud yahay waxaan leeyahay yacnihii barta oo soo gala oo muxuu ahaa yacni dhadhanka diinta ilaahay subxana wataala inuu fahansiiyo sheekhaygana aad iyo aad baan waxaan kugu mahadnaqayaa sheekh dirir oo yacnihii diintii si yacnihii fudud noo soo gaarsiiyey Een, mashrafadaha iyagii yacni ardaydii aanan wejiyadoosa aqoonans barannay dhammaan aan badgolaashay maxaan maxay ibraahim warsame oo iyaduna ku jirtay ardaydii xalqadda iyada ku jirtay dhammaan aad iyo aad baan uga mahadnaqaya dhammaantood ardaydo dhan فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد dhegaystayaal guud ahaan intaa ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhuuxa waraysyada tan iyo kulanti dambe wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي